dalka yemen waxaa maalintii lixaad galay duqaynta ay diyaaradaha isbahaysiga uu sacuudigu horkacayo ay la beegsanayaan goobaha ay ku sugan yihiin jabhadda xuutiyiinta waxaa sidoo kale dalkaasi ku dhex xiran qaxooti badan oo soomaali ah iyadoo ay xidhan yihiin inta badan garoonadii diyaaradaha iyo dekedihii dalkaasi haddaba goobta xalay la weeraray waxaa ka mid ah magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka yemen ee tacis khadka telefoonka ee magaaladaasi ayaa waxaan kula xidhiiray faris siid cumar ibraahim oo ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee halkaasi wax ka barata isagoo ugu horreyn aan weydiiyey duqayntii xalay lala beegsaday magaalada tacis duqayn waa dhacday ilaa sideed iyo barkii meelahaas oo kale yani duqayn aad iyo aad uxoog badan baa dhacday qolada safiintana kuley jawaab un waaliyen qof markii lasoo waraa taqaanaa jawaabtiisa loo sameeyo ilaa haddana lama caddayn kara khasaarey kasoo gaaray kole meelaha duqay waa meelo xarumo ciidan dhabaqa magaasyada iyo jawaab celinta wallahi aad iyo aad yani baqdin mid baqdin ku gelinaysa yani dhabaqa dhabaqa la adkeysan kara maaha diyaaradii korkaagaba eegayaan hadda xalay oo kale yani diyaarada gantales yani korkeena maray teeda kale yani mid loo jawaab ayaa agteeda kusoo dhacday bis adiga ilaa hadda yani wax khasaare yani oo la hurna kusoo gaarin faris waxaad ii sheegtay inaad tahay arday soomaaliyada ku sugan magaaladaasi tacis duqayntan iyo dagaaladan ka socda dalka yemen sidee u saamaysay waxbarashadiini wallahi waxbarashadana waxay ugu saameysay yani inay ahayd had gasho waxbarashadana muddo laba isbuuc oo aan jaamacadii la aadin mar haddii waxbara waktiyada imtixaanaadkiina soo dhow daraasad waxaan la wax daraasad aan la qaadan waad dareemi kartaa mar hadduu imtixaan imaado waxaa laga yani qofki inuu daraasad qaatay daraasadii lama qaadan imtixaanaadkiina soo dhow yihiin waxbarashadii ilaa hadda ibaato weyn nagu soo dhaartay meesha haka yani waxbarashadoo keli weyn waxbarashadii hakad gashay haddaad tihiin ardayda soomaaliyada ku sugan magaalada tacis iyo guud ahaan dalka yemen ayaa idinka mas-uula imika anaga waxaa naga mas-uula yani dawladda soomaaliyed oo halkaan noo soo degtay oo xaaladayna ka warhayso waxaana ka codsanaya yani si hadda xaaladayna naga warhaayaan inay si ka wanaagsan yani xal noogu raadiyaan maadaama dhibaatadan ay ku sugan nahay yani fursad haddii aanu halin yani bixitaan oo kale haddii arrinta yani kis yara yara wanaagsanaato in aanu dalkeena ku laabano oo dawladdan yani na tixgeliso imtixaanaadka oo kale yani haddii waddankana kusoo laaban si waxbarashada meeshaan kusii wadana maadaama waxbarashada halkaas ay gashay meeshaan sii joogisteedana amniga aad iyo aad ugu sii halaabaya waxaad ku sugan tahay magaalada tacis oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn dalkaasi yemen islamarkaana ah goob ganacsi oo muhiima bal waxaad nooga warantaa xaaladda nololeed ee magaaladaasi imika waa sidee yaase gacanta ku haya wallahi hadda waxaa gacanta ku haya yani qeyba kamid ah waxaa gacanta ku haya yani qolada sasiyiinta ganacsigan waa iska socdaa yani ma ahan sidii yani waa hor usocon jira sidii yani xilliga usocon jira maahan cabsi iyo baqdi baa jirto qof walba wuxuu ku fikiraya yani mar walba goormay wax dhacayaan yani jabiga maha jabi yani amniga isku haleyn kara jabi isku mar walba yani wax walba iska filmay wax un dhacaan hay-adda qaxootiga ee adduunka u n h c r waxay sheegtay in laga baqayo in qaxooti fara badan oo ama soomaaliya ama yemaniya inay kasoo baxaan ee dagaaladan markaa sidaan ka warqabnana magaalada tacis waxay u dhowdahay dekedda mukha oo ah meel u dhow magaalada jabuuti iyo weliba dekedda berbera oo ay soomaali badan sii marto marka ma jiraan wax soomaaliyeed aragtay oo halkaasi ka qaxaya ha waan arkay wax soomaaliya ka qaxay waan arkay yani halkaasi tegey oo ilaa haddana halkaasi kula go-san oo doonay yani inay dalkooda usii laabtaan ama yani usi dalkooda ama kasii baxa magaalada ay raasaan meel yani amni ku helaan yani waxaa akadgalay yani isku socodka gaadiidka oo kale isku socod yani dadka diyaaradii maraakiibtii oo kale hadda meesha tilmaanto o kale maka yani yani wax yani dhaqdhaqaaq ma jiro badii bad xiran baa jirta yani maraakiibki wax baxaya male uu dadkii meeshaasi way xayiran yihiin wixii diyaarad ku bixinaya yani diyaaradii meesha airportka waa xiran yahay qof walba meeshuu joogo wa ku xayiran yahay marka haddii aad sawir naga siisid dhibaatada haysata qaxootiga soomaaliyada ku dhex xaniban dalka yemen waa sidee wallahi dhibaato aad iyo aad weyn baa haysata xagga haddii lela yani xagga maciishada oo kale mar haddii meeshaan dagaalu ka dhacan waxaa ku wax ugu horey qaali noqona waa maciishada waa maciishada yani qudub daruuriga oo kale akadgalay wixii sicirkiiga kor u kaco hadda maalmahan oo kale yani dagaaladan soo gulaadan oo kale sicirada qaar waa isbedeleen sicirada wax mid mid meesha joomaan mid waxbaa sii ziyaaday dadkii waa dareen karta dad iska taag daran baa jira oo yani qaxootiis qaali awalba dad yani kusigan oo laa hay-adahan oo kale yani waa dareen kartaa xaaladda kusugan yihiin faris siid cumar ibraahim oo ka mid a ardayda soomaaliyeed ee ku sugan magaalada tacis oo khadka telefoonka igu warramayey dhinaca kalena dadka doonayay inay ka baxaan dalka yemen oo dib ugu laabanaya soomaaliya ayay u suurtogeli weeday kadib markii loo sheegay in yemen laga xiray dhinaca badda wariyaha v o eda jacfar kuukay ayaa la xiriiray qaar ka mida soomaalidaasi warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaas kadib markii ay sii xumaatay xaaladda dalka yemen guud ahaan iyo gaar ahaanba magaalooyinka ay soomaalidu ku badan yihiin ee sanca iyo cadan ayaa in badan oo soomaalida qaxootiga kuwa yemen waxa ay si iskooda isugu dayeen in ay ka baxsadaan colaadda dalka yemen oo maalinba maalinta ka dambaysa kasii daraysa waxaanay qoysas fara badani tageen magaalooyinka xeebaha ku yaala si ay doonyaha iyo maraakiibta soomaaliya aadaysa horay ugu sii raacaan laakiin ilaa iyo hadda lama hayo soomaali ay u suurta gashay arrintaasi kuwii ugu dhowaa markii ay markabka dushiisa koreen ayaa dib looga soo dejiyey sababo la xiriira cabsi laga qabo jebinta go-aankii lagu mamnuucay inaanay dhinaca badda yeman waxna kaga bixin waxbana ka soo gelin sida uu ku waramayo salmaan cabdi xirsi oo ka mida soomaali fara badan oo doonaysay in ay ka dhoofaan dekedda magaalada makha ee gobolka tacis taasoo ka mida goobihii saacadihii lasoo dhaafay sida daran loo duqeeyey waxaa hadda joogaa muxuu ahaay mxuu aha magaalada makaan joogaa shalayto adiga dhibaatada dhaca waxay ahayd markii sideed saac galabnimo markii aan isku diyaariyey in aan markabka raaco marka marka markabka gudaheeda kornay oo markabka gudihiisa aan saarnaay ilaa muddo saddex saacadood ah ayaa waxaa dhacday in nala ogeysiiyey in markabka aan kaga degano dib kaga degano oo muxuu ahaay in waxbar rukaab usan qaadaynin waxa hadda cado oo hadda aan ku magaalada ku joogna ma jirto inkastoo duqeyntana ay meesha weli taalo maraakiibta ay ka baqanayaan muxuu ahaa maraakiibta kaleeto oo oo badaha waardiyasaas kolley aad ay fara badan yihiin dad soomaali aad tiro badan meesha ka soconayso oo muxuu ahaay rabto inay soomaaliya dib iskaga noqoto waxaa sidoo kale jira qoysas boqolaala oo si maalinlaha u taga xarunta qaxootiga soomaalida ee magaalada sanca kuwaasoo doonaya inay dib dalkooda ugu laabtaan laakiin ka cabsi qaba in dekedaha lagu xayiro oo loo diido inay soomaaliya dib ugu laabtaan waxaanay ka wardhowrayaan kuwa hadda magaalooyinka dekedaha la jooga sida ay ugu fududaato in ay yeman ka ambabaxaan waxaana dadkaasi sanco weli jooga ee doonaya inay si iskooda u laabtaan ka mid ah fartuun maxamed abuukar wallaahi horta xaalad adagaan ku jirnaa dhibaatada ugu weynn haystana waxay tahay lacag kastoo aad haysatid wax ay kuu taraysa ma jirto haba yaraatee maadaama dowladda soomaaliya ay tiri waxaan soo dirayaa markab taas annaga inta ay qaadanaysaaba waqtia waxaan ka codsanaynaa dowladda soomaaliyeed sida ugu dhaqsiyaha badan le inay noo soo dirto doon ama markab haddii xataa taas ay waqti qaadanaysa waa inay la hadlaan dadkan wadooyinkii iyo badihii iyo dhulkii cirkiiba xirtay si ay noogu furaan waddo inta badan dalalka ay muwaadiniintu ka joogeen yeman waxa ay u soo direen gaadiid dhanka badda ah oo ay ku daabuleen waxaana ugu dambeeyey jamhuuriyadda jibuuti oo markab u diyaarisay dadka yeman ka jooga khadar xuseen arag waa guddoomiyaha guddiga qaxootiga soomaaliyeed ee magaalada sanca waxaanu ka codsanayaa dowladda soomaaliya ka horba intaan la gaarin maraakiibta ay soo dirayso in cidda ay khusayso ay kala xaajooto sidii dadka hadda dekedaha ku xayiran ee iyagu isdaberaya loogu ogolaan lahaa in ay si dhib yar ku dhoofaan imanka qaar baa ku xaniban muxuu ahaa dekeda maka makha iyo dekeda muxuu ahaa mokola kuwaasoo iskood maxay isku dadaalay oo doonay inuu baxo laakiin anu waxaan ka codsan lahaa xukuumadda maxay day soomaaliyeed federaalka soomaaliyeed sidii dadkan maxay day iskood maxay day u dadaalay ee xeeliga labada xeeliyeed jooga dariiq loogu furi lahaa ee maraakiibtan imanka laga soo dejinayo ee muxuu ahaa dhibyaraan looga soo dejiyey ee maxayga faaruqa baxaya ayuu loo saari lahaa maanta waa maalintii muxuu ahaa maxay day hiil iyaho aan u baahnayn waan godoomsannahay maalinba maalinta ka dambaysa meydadkan waan arkaynaa dawlad mxuu maxay day dalkii muxuu aha caasimadii sancana maalinba maalintii ka dambaysaa dadkii u dhashaa kasii faaruqay sidoo kale khadar waxa uu codsi u dirayaa dalalka ay ka midka yihiin jabuuti iyo turkiga kaasoo ku aadan inay gacan ka geystaan sidii soomaalida tobanaanka kuna ee yeman ku go'doonsan loo bambixin lahaa waxaanu lahayn ismaaciil cumar geele ilaahay kheyraa ku siiye soomaalida laajiyiinta anoo magaca soomaaliyada laajiyiinta ku hadlaya waxaan ka codsan lahay maraakiibtan ugu soo diraya muxuu ahaa muwaadiniinta maxay muwaadiniintiisa inuu ku daro kuwaana uu saaro yaan ka codsan lahayn waxaan ka codsan lahayn xukuumooyinka kale turkiga jarmalka iyo dowladaha caalamka oo dhan inay usoo gurmadaan ummadan soomaaliyeed ee laajiyiinta ee shan iyo labaatan sannadood ku xaniban maxayda sanca ee geesna xalna loo waayey qaxootiga soomaalida ah ee iskood u laabanaya waa tiro aad u kooban marka loo eego kuwa aanan haba yaraatay awoodin in ay halka ay joogaan ka dhaqaaqaan duruufo dhaqaale aawadood kuwaasina waxa ay rajadooda ugu weyni ku xiran tahay dowladda soomaaliya oo ay gacan degdeg ah ka sugayaan jacfar kukaay v o a sanca dhinaca kalena boqolaal qof oo qaxootiya oo isugu jira jinsiyado kala duwan ayaa soo gaaraya dalka jabuuti iyagoo ka soo cararay colaadda dalka yemen dadka badankooda ayaa ku yimid diyaarado waana dad iyagu iskood uga soo baxay dalkaasi oo ay ku jiraan dad u dhashay dalka yemen hindiya iyo shiinaha dowladda jabuuti ayaa sidoo kale sheegtay inay jiraan ilaa toddobiyo labaatan qof oo doon ku yimid kuwaasi oo la dejiyey gobolka ubuk waryaheena ramadaan muuse ayaa warbixintan nooga soo diray jabuuti waxaa si rasmiya u soo gaadhay dalka jabuuti dad qaxootiya oo ka soo barakacay dalka yeman jamhuuriyadda jabuuti oo maalmahanba u diyaargaroobaysay qaabilaadda dadka soo barakacay ee dalka yeman ayaa wasiirka arrimaha gudaha jabuuti xasan cumar maxamed iyo wasiirka caafimaadka jabuuti doctor qasim isaaq cusmaan ay si wadajira u guddoomiyeen kulan gaara oo ay la yeesheen hay-adaha caalamiga ay ka howlgala jabuuti wasiirka arrimaha gudaha jabuuti xasan cumar maxamed ayaa tilmaamay qaabka ay ugu diyaargaroobeen howlaha dadka ka soo barakacay dalka yeman xurriyadda helnay baan ugu bilaabatay annagu mushkiladda qaxootida ilaa imikan waan qaabinaa qaxooti kasta ka yimaada dulooyinka agteennu maanta yamaniinta maalintii u horreysa ma aha minafsanka tarbansiis way yimaadeen xaggan oo waa si fiican baan u qaabilnayoo kabacdi dhulkooga markuu fiicnaaday way soo noqdeen iminkan tayaar baan u nahay waxaan qaabilnay lix boqol iyo lix iyo sideetan qof shan boqol iyo laba waxay ku yimaadeen tayuuradda yamaniin waxaa ku jira boqol iyo shan iyo afartan yamani baa ku jirta kowdhe iyo waxaan qaabidnay badda waxaa ka yimiday boqol iyo afar iyo sideedkan sankad qaban karta waan qaabilnay maanta waxaa noo joogaa obakh toddoba iyo labaatan oo laajiin oo oo sagaal ciyaar yaryar baa ku jira abakh baan dhignay kuwaayo kuwaa wixiina weydiisteen laaji bay doonayaan waan siinay xukuumadda jabuuti qaraarka way qaadatay tayaar bay u tahay inay qaabisho yamaniinta ku qaxayso dhulkeennu dadka ka soo barakacay dalka yeman ayaa la dejiyey xere ku taalla duleedka magaalada obokh ee waqooyiga jabuuti halkaas oo xagga xeebta aad ugu dhow dalka yeman xogeeyaha fulinta ee hay-adda amba xafiiska qaran ee jabuuti u qaabilsan arrimaha dadka qaxootiga iyo taakulaynta kuwa tabaalaysan ee onaarsa loo yaqaan xuseen xasan dharaar ayaa sheegay siday ugu guda jiraan howlaha anaku milig kasta waan ka shaqaynaa qaxooti waan la joognaa milig kastana waan sugnaa tanuu nooguma horeyso qaxooti xerooyinka qaxootiga waxaan ku haynaa afar iyo toban kun toddobaad labadii toddobaadba waxaa ka yimaada qaxooti eletriya ka yimaada milig kastaba anaku waan u joognaa waan u soo jeednaa inaan qaabilno qaxooti maanta way ka duwan tahay oo wasiirka arrimaha gudaha iyo amar aad cabcabdi noo siiyo uu yidhi waar dadkan nagaga yimanaya yaman si fiican u qaabila khamiistii waan sahan tagnay meel markaa reer la dejinid waa loo sahan tagaa biyaha lasoo eegaa caafimaadka lasoo eegaa wax kaste waan ka baaran degnay waana soo eegnay diyaar baanu nahay sida ugu qurux badan ugu fiican leh iyo amar dawladdu nagu siisay annaguna diyaar baanu nahay waan soo dhaweyna insha allah doola ka dhigo waxaad kulan la yeelateen hay-adihii caalamiga ahaa ee ka howlgelayeen jabuuti maxaad isla gaadheen hay-aduhu mil kastaba nala shaqeeyaan maanta way ka duwan tahay maanta waxaan leenahay hadday wax badan yimaadiin wax weyn yimaadiin iminka waxaan noo timiday toddobiyo labaatan anag kaa qaabilnay abagi wixii aan haynay iyaan ku wax siinay hadday cunto kulul tahay hadday busta tahay hadday muskateer tahay gacanta goorta anag kaa fidinay war waa kane wax kalaa soo socday has diyaarinoo malen has wixii imaanaya ilaahay baa garanaya haddii wax yimaadiin maanta sidee wax u qabsan lahayn sideen si qurux badan aan gacmahaas haysana usoo dhaweyna dadka obokh baad ku tagteen socdaal iyadana halkaas loo diyaar garanayo goobo kala duwan oo loogu talagalay in la dejiyo qaxootiga dadka yeman ka iman doona marka bal naga waran howlahaasna obokh waxaan tagnay bay ahayd siduu amar nagu siiyey wasiirku mudane xasan cumar maxamed wuxuu naga yidhi dadku markay ka yimaadiin yamanta meesha quraantee aad dejin kartiin waa obokh buu yidhi marka obokh dadka la dejinayo dee waxaan era dee meeshee ugu fiican oo la dejin karayaa waxaan isku raacnay xero qaxooti waxaa laga furi karaa meesha culimo leeraa waa indhaindhaynay waa meel fiican waa meel biyole waa ciiddu caradu way iska fiican tahay markaabaan garanaa nirade war xaggaa meel kale ma jirto meeshaa ugu fiican dadku waxay kasoo geli doonaan sama askartii oo dhan waa wala mobilise waxaa dadku maariimka iyo aarmiyigii waxay dadka dadka yimaada volontiyeerka waxay usoo tilmaami doonaa boorka boorka obak baan kasoo qaadi doonaa waxaan geyni doonaa oemta meel dheeraaho oo saantara xaggaa baan ku qorqori doonaa xaggaa baan cuntadii ugu horeystay iyo wixii dawaa lagu siin doona dabadeed waxaa la geyn doonaa hadduu alla ka dhiga meesha culamo oo xero qaxootiya lagu diyaarina insha allah hadduu alla ka dhigo xafiiskan qaran ee taakulaynta dadka tabaalaysan iyo qaxootiga ee onars muddo dheer ayuu kasoo shaqeynaya arrimahan qaxootiga uu jamhuuriyadda jabuuti u qaabilsan yahay hase yeeshee markii dambe xoogaa hawlihiisii dib u dhac ayaa ku yimid marka ma u malaynaysaa maanta haddaba inuu xafiisku awoodo inay qaabili karto oo howlahaas u babac dhigi karto wallahi weligeed ba hawshan way qaban jirto naaqsiga kun iyo sagaal boqol iyo sideed labaatankiibay yaa la abuuray hawshii waan wadnaa intii intaalkaygana waan wadaa raggii kalena waxbay soo qabteen hawsha insha allah sideedaan u gudan doona insha allah dhinaca kalena hay-adda u n h c r ayaa sheegtay in labayo soddon qof oo yemaniyiin ah oo ka yimid tacis ay ka degeen dekedda berbere ee somalilan hay-addu waxay sheegtay in dadkan ay muddo labayo toban saacdooda kusoo jireen badda sidoo kale dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobey ayaa ka wada hadlay sidii loo daadgurayn lahaa soomaalida ku sugan yemen maamulada soomaalida ayaa iyaguna isku diyaarinaya inay soo gaadhaan dad kale oo kasoo qaxa colaada yemen maalintii shalay ayaa hay-adaha gargaarka ayaa kulan ku yeeshay puntland kaasi oo ku saabsanaa in u diyaargarowga dadkaasi kulankaasi waxaa ka qayb galay ismaaciil siciid cali madaxa hay-adda muhaajiriinta caalamka ee i o m haarun macruuf ayuuna khadka uu telefoonka ugu warramay haaruna waa mahadsan tahay infact xaaladaasi waxay ahayd xaalad beryaha kan ba jirtay aad baana runtii looga cabsiqabay dad badan inay soo bixi karaan oo imanayaanin puntland gaar ahaan boosaaso oo ah interbentigii maadaama ay ka jirto waddankan aynu dariska nahay yemen dagaalo iyo dhibaatooyin xaaladu ay hadda ay ka jiraan aad baa loo filayey hay-adaha gobolka jooga u n h r iyo i o m iyagoo kaashanaya dowladda iyo xafiisyadooda kale ee ku yaala gobolka nairobi iyo yemen runtii waxa la muujiyey suurtagalnimada in dad aada u badan inay maxaa la yidhahdaa imaan karaanin boosaaso way adag tahay xaqiiqatan in la ogaado tirada saxda ah ee harunow sababta waxa weeye de xaaladda ka jirtaadan qof kaba u saamaxayn mar hadiiba xaaladii ay tahay meel dagaal ka jiro oo maxaa la yidhaahdaa dibta taala la fili karo in la helo numberka saxda laakiin sida nala kusoo wargeliyey dadkaas dad aada u badan bay noqon karaaniin waxaad ii sheegtaa marka kulan baad yeelateen maanta kulamada aada yeelateen maxaa la idiin sheegay dadka iman kara inay noqon karaan oo aad ku tala gashaan
harunow dad runtii saan hore u sheegay numberku way adag tahay horta saxdii in la ogaado laakiin dad multinational ah oo markii hore waxaanu filan jirnay soomaali keliya ee hadda inay dad maxaa laiyaa kala dhalasho duwan matalan dad yemanisa ama dhalasho reer yemanal ah iyo soomaalida inay imaan karaanin runtii waxa la fili karo hadee dad soomaalida aada u badan oo kumanaan kunba jooga yeman waxaanu filaynaa de kumanaankaas hadaysan wadan imaanin qeyb kamida imaan karaanin waa gartay marka maxaad ugu tala gasheen sideed ugu diyaar garoobeysaan
annagu hay-aduhu waxay u diyaar garoobayaan annagoo kaashanayna dawladda puntland gaar ahaan wasaaradaha ay huseyso arrintaas de dabcan waxay marayaan maxaa la yihahdaa process ama habkii loo qondeeyey shir baa dhacay kuwo kalena insha allahu tacala way qabsoomi doonaan in haddii a la yidhaahdo kolla sidii dadka loo caawin lahaa iyadoo ay dawladdu hogaamineyso missionkaas loogana qeyb qaadan lahaa yani sida ugu wanaagsanna dadka loo caawin lahaa unbay yaa ayay noqon doontaa haddii ala yidhaahdo waa gartay haddiiba dadkaasi ay yimaadaan ma waxaad ugu tala gasheen inaad xeryo dejisaan mise inay magaalada iska dhex galaan hadhuna waa mahadsan tahay horta waxa yidhaahdo waxa la yidhaahdo acceptancy tusaalahaan ama aqbilaad qofka waa waa la weydiinayaa qofka ma inuu dego jecel yahay ma inuu horay u gudbo oo matalan haddii qofku ka yimi muqdisho ama meel kaleo soomaaliya kamida ma soconaya hadduu yidhaahdo qofku waa soconaya tusaale ahaan meelaha amniga ah oo aadka hadda la yidhaahdo gozonka area waxaad yidhahdo no gozon la yidhaahdo oo matalan ay kamid yihiin gobolada dhexe qaybahood sidaas daraadeed marka waxaa la weydiinayaa qofka meesha iyo waxa uu filayo ma joogaya hadduu joogayo markaa doorkii markaa maxaa jawaab ku aadan unbay noqon doontaa su-aasha xigtaa haddii uu baxayo maxaa qofkaasna maxaa la yidhahdaa lagu taakulayn karaa unbay noqon doontaa haruno waa gartay haddii ay dad ajaaniba yihiin oo aan soomaali ahayn sida yemaniyiin ama dad ethoobiyaana
haruna waa mahadsan tahay arrintaas qofka hadduusan wadanka u dhalan oo uu qaxooti yahay yani principalska ama mabaadi'da xuquuqda aadanuhu waxay qoraysaa in lasoo dhaweeyo maxaa la yihahdaa shuruucdii markaa u taalay qofkana la mariyo de dabcan un h r way joogtaa waanuna insha allahu iyo dawladduna waa waanu dhannahay waxaanu filaynaa sida ugu wanaagsan annagoo ilaalinayna ixtiraameynana de qofka bini aadanka sharaftiisa iyo maxaa la yihahdaa principal mabaadiidan qofkan muxuu xaq uleeyahay iyadoo la tixgelinayo la raacayo guidelineskaas kolleyto waxay noqon doontaa in taas la waafajiyo hadii la yidhaahdo
okay waay su-aasha ugu dambeysa dad yeman idinkala soo xiriiray soomaaliya oo dekada jooga dekadaha dhinaca kale badda cas ee yeman ee u dhow puntland ama boosaaso oo idinla soo xiriiray oo yidhi doomaha soo baxay ma jiraan harun waa mahadsan tahay annaga xogta ugu badan waxaanu ka helaynay xafiisyada iyada ku yaala yeman maxaa la yidhaahdaa magaalooyinkeeda laakiin sidaad la socotid dee markii xaaladii amniga ay faraha ka baxday xabsiyadii waxay noqotay in la xiro oo shaqaalihii qaybtood badankood ama la fasaxo saas daraaddeed way ad way adkaatay in xog rasmiya la helo dawlad buntland waxay iyaduna qudheedu la xiriireysay dhinaceeda kale counterpartiga ah laakiin ma oran karo hadda yani xaaladaas darteed dad baa may jirin infact laakiin xogta la helay oo aan iska kaashanayna waxay ahayd inay jirto dad badan oo imaanaya oo suurtagalnimadaas inay aada u jirto sidaas darteedna ay tahay in loo diyaar garoobo
ismaaciil saciid cali madaxa hay-adda muhaajiriinta caalamka ee i o m oo khadka telefoonka ugu warramayay haaruun macruuf halkaad kala socotayna waa v o a ismaaciil saciid cali madaxa hay-adda muhaajiriinta caalamka ee i o m oo khadka telefoonka ugu warramayay haaruun macruuf halkaad kala socotayna waa v o a